bilownee gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid faysal cali waraabe ayaa hadal uu jeediye ku sheegay in saddex iyo tobanka bisha nofembar oo ku beegan axadda soo socota wixii ka dambeeya aanu xisbigooda muuse biixi u aqoonsan doonin madaxweynaha somalilan ee uu la mid noqon doono guddoomiyaasha xisbiyada kale xilligaas ayuu markii hore qorshuhu ahaa in somalilan looga dareero doorashada madaxweynaha sagaal mustafa xasan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada hargeysa
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa sheegay in isaga iyo xisbigiisuba ay taageereen go-aankii beesha caalamka gaar ahaana safiiradu ay madaxweynaha somalilan kaga dalbadeen sidii ay u qabsoomi lahaayeen doorashooyinka madaxtinimada ee somalilan
waad sidaa u sheegeen madaxweyneha waxaan leenahay doorasho madaxweyne oo laysloo ogolyahay oo ku fadhida wakhtigii ay soo saareen komishonka oo lagu heshiis yahay inaad qabataan ka arabna dhanka kale injineer faysal cali waraabe oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay mowqifka xisbigooda ee ku aadan saddex iyo tobanka noofembar
waxaan leeyahay madaxweynaha saddex iyo tobanka bisha wakhtigaagii wuu dhammaaday sharciyeed cidna sharci darro dalkan kuma joog jirto madaxweyne kuma sheegan karto mowqafkaygii aan hore u sheegnay labada xusbi halkii buu taagan yahay saddex iyo tobanka bisha wixii ka dambeeya dagsiman baynu nahay saddex guddoomiye oo saddex xusbi um ah guddoomiyaal ayaanu nahay waxaan jecel lahay inaynu dalka badbaadino wadajirku badbaadino diniyada dalka soo saarno soo celino ka saarno khalkhalka dalka ugu dambeyntii guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid waxa uu fariin u diray ciidamada kala duwan ee somalilan
waxaan ka jeclahay inaan abiil u diro ciidamada qaranka waxaan leeyahay ciidamada geesiyaasha reer somalilan aan weligood goob lagaga adkaan taariikhan siyaasadda muran ka yar siyaasadeed yaanu idin soo dhexgelin dalka yaa ilaalinaysaan dalka uma ilaalinaysaan madaxweyneha markaa taagani waa waajib inaan saarano ummaddayna ayaan cadowga ka ilaalina weliba inaan waxaynu dheernahay ciidamada nabaddaynu nahay dhulka nabadgelyada idinka haya waan ogahay sidaa ula macaamishaan hadday aynu maanta aan ictiraaf leenahay waxaa ka qayb geli lahaydeen biiskiimanka iyo yoanta akhlaaqdiina iyo wanaaggiina ayaa soo bixi lahaa waxaan leeyahay markaa murankaygu yaanu waxba idku yeelan saamayn yaa leenahay sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
dhegaystayaal waxaa inaga xusuusin ah inaannu isku daynay inaan la xiriirno madaxtooyada somalilan si aan wax uga ogaano mowqifka ay ka taagan yihiin hadalkan laakiin nooma aanay suuragelin markuuga horreysa ee aannu helnana waan idiin soo gudbin doonaa